بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حشرني قصة يوسف عليه السلام عشر كان عشر سيدي لا تناد وحانا كغا هدلينا إن شاء الله تبارك وتعالى مرحلة صدحات بين كل حشرني قضب كيس سيديداد أيانو كغا هدلينا waxaynu qodobka hore kaga hadalnay xiiladii uu sameeyey yuusuf calayhi salaam si uu walaalkii ula haro waxaynu marka maraynay eh, ikhwatu yuusuf oo dhaartay marka qodobkan sideedaad waxaynu ka dhigaynaa ikhwatu yuusuf yatabara'uuna can isariqa ikhwatu yuusuf oo ka beri noqday oo waxa weeye diiday waxa weeye eh, tuugadii lagu sheegay waayo waa tii la yidhi ayatuha alciiru inakum la saariquun qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi laqad calimtum maa ji'naa linufsida fi lardi wamaa kunnaa saariqiin tallaahi ilaahay baan ku dhaaranaye marka wallaahi iyo tallaahi iyo bilaahi waa isku mid weeye soomaalidu waa ku dhaartaan wallaahi bilaahi tallaahi Ha. waa dhaar weeye ilaahay baa lagu dhaaranaya laqad calimtum waad ogaateen laqad xaqiiqeya calimtum waxaad ogaateen maa ji'naa ma aa- uma aanu imaanin ay ardu masar linufsida fi lardi inaanu dhulka fasaadinno oo tuugnimo iyo qurun la nimaadno annagu umaanu imaanin wamaa kunnaa saariqiin kuwo waxdayna annagu ma nihin fasaadna ma aanu la imaanin waayo sariqadu waa min akbari anwaaci alfasaad oo waxaa dhulka maanta wadamada islaamka fasaadiyey khaasatan dhulkeenna waxa weeye sariqada waa ka mid kii shala waxaday baa xoogaa markuu xiraada la soo daynaya oo fig- eh, maaragtay eh, waxaan ay inoo keeneen gaaladu hala xira kii waxaday yaan gacanta la goynin markii laga tegey shareecadii islaamka tuugadii waa joogsan laada laakiin waqtigii islaamka lagu dhaqmayey markii hal nin gacanta la gooyo magaaladoo dhan ogaato qof walba tuuga waa ka joogsanaya nin walba la- gacantiisu u baqayaa markaasee amni iyo nabadgelyo la hela laakiin markii laga tegey shareecada islaamka oo qawaaniin gaalo la qaatay ayaa xabsiyadii buuxsameen kii maanta waxadaa birri xadaya xabsigaa lagu celin waa la soo dayn wuu xadayaa weliga dhammaan mayso marka waxay idhahdeen wamaa kunnaa saariqiin halkan marka culummadu waxay idhahdeen waa dhaarteenoo waxay idhaahdeen laqad calimtum maa ji'naa linufsida fi lard see ku ogaadeen dadkan masar jooga inay nimankaani aysan dhulka fasahaadinayn waxay idhaahdeen culummadu dhowr qowl bay sheegeen laakiin waxa ugu muhiimsan qowlka odhanaya markii hore markii waxa weeye walamaa fataxuu mataacahum wajaduu bidaacatahum ruddat ilayhim waa tii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam uu wiilashiisii amray ijcaluu bidaacatahum fii rixaalihim lacallahum yacrifuunaha idanqalabuu ilaa ahlihim lacallahum yarjicuun waatay soo noqdeen lacagtii marka jawaanada loo geliyey waa soo celiyeen baa li oo waxay yidhahdeen "Wa- waa lacagtan waad nagu khaladeen oo idinkaa lahaa waa u soo celiyeen marka hadday tuugan yihiin dee ma soo celiyeen marka maxaan annagu galaan yara ku falaynaa lacagtiiba waa idiin soo celinay buu macnuhu dhacaya walcilmu cinda allah laakiin kollay waxay ku dhaarteen inaad og tihiin annaga inaanu dad xun ahayn qaarna waxay idhahdeen maya ee, ardu masar waxaa laga yiqiinay nabiyullaahi yacquubo inuu halkaa degan yahay oo nebi yahay oo ee, awlaadul ambiyaa ay yihiinoo markii la yidhi nimankan yuusuf soo dhoweeyey waa nabiyullaahi yacquub baa dhalay waxay ogaadeen marka inay eh, maadaama awlaadul ambiyaa yihiin inaynan dad xun ahayn walcilmu cinda allah wamaa kunnaa saariqiin waana iska nafiyeen iyagu marka daahirkooday ku socdaan oo waxay ogyihiin inay saxba xadin qaaluu waxay yidhaahdeen yuusuf iyo raggiisii famaa jazaa'uhu in kuntum kaadibiin haddii aad been sheegaysaan waa maxay abaalmarinta qofkii laga helo famaa jazaa'uhu qofka laga helo oo waxa weeye haddii inta layda baaro ile hadda waad inkirteen haddii layda baaro oo layda ka helo waa maxay abaalmarinta laydinku abaalmarinayo in kuntum kaadibiin ay qowlukum aa dhahdeen wamaa kunnaa saariqiin hadday beentii noqoto oo layda ka hela alaabtii inta layda baaro famaa jazaa'uhu sheega wuxuu doonayaa inuu iqraariyo oo iyagii ka ka xaqiijiyo inay arrintaasi aaminsan yihiin oo ogol yihiin qaaluu waxay yidhaahdeen jazaa'uhu man wujida fii raxlihi fa huwa jazaa'uh kadalika najzi adaalimiin jazaa'uhu abaalmarintiisu waxa weeye waxaa lagu abaalmarinayaa man wujida fii raxlihi man ruuxii wujida laga helo man sariqa ma ay dhihin man wujida kii laga helo fii raxlihi ay ratigiisa raran laga dhex helo ile nin walba rati buu wataaye fa huwa jazaa'uhu kaasaa abaalmarintiisa ah kaasaad qaadanaysaan oo la haraysaan isagaad addoonsanaysaan saasaanu ku abaalmarinaa kadaalika najzi daalimiin annaga diinteedu saasay qabtaa oo waxaan ku abaalmarinaa qofka waxada in sannad la addoonsado oo lagu shaqeeyo oo la haysto oo halkaa uu waxa weeye u shaqeeyo ciddii wax ka xaday kadalika najzi daalimiin saasaan ku abaalmarinaa waa yahay waa yuusufna waa la ogyahay haye baa la yidhi waay waa layda baarayaa marka haa markaasuu wuxuu bilaabay yuusuf inuu baaro marka awrtii xeelad buu sameeyey markaas si ay tuhmaddu u fogaato wiilkii walaalkii kama uu bilaabin ratigiisi iyo kuwii kaluu ka bilaabay allah waxa uu yidhi fabada'a biawciyatihim qabla wicaa'i akhiihi huma istakhrajaha min wicaa'i akhiihi fabada'a waxa uu ka bilaabay yuusuf waxa weeye biawciyatihim weelkoodii awciya waa jamcu wicaa waa weelkii ay wateen jawaanadii iyo raashinka loogu guro awrta u saaraa awrtoodiibuu ka bilaabay nin walba ratigiisii baa la fariisiiyey rarkii baa laga dejiyey waa la baaray ninkii laga waayo waa loo raraa haye waa adigu waa nabad gashay xagga u leexo kii kale kii kale tobankiiba markuu baaray ayaa kii walaalkii loo yimid waa la baaray thumma istakhrajaha isagaa ugu dambeeyey wuu kala soo baxa oo wuxuu ka soo baaray wuxuu ka soo saaray meeshii uu geliyey ila isagaa awalba geliyey jacala siqaayata fii raxli akhiih meeshiibuu ka soo saaray haa uma istakhrajaha min wicaa'i akhiih ayuu ka soo saaray markaa waa caddaatay marka nimankii waagaa ku baryey inay markaa dee tuugnimadii laydinku sheegay waa laydinka helay uma iyagii baana xukumay in ninkaan lala hara marka ayaa caddaatay hadda marka ninkii lala haray noqotay oo la yidhaahda bas waayo horta iska tagay intiina kale annagu waxaan la haraynaa ninkaane ha taga idinku marka marka fa bada'a biawciyatihim qabla wicaa'i akhiih waayo culammadu waxay yidhaahdeen hadduu durba ku bilaabo weelka walaalkii shaki baa maan lahaa adaa geliye baa la odhan lahaa maxaa ku ogeysiiye oo durba ula soo baxda marka waa in la werwareejiyo waayo thuma istakhrajaha min wicaa'i akhiih ilaahay waxau yidhi kadalika kidnaa liyuusufa maa kaana liyaakuda akhaahu fi diini almelik ilaa an yashaa allah kadalika ay sidaas ayaanu kidnaa ay dabarnaa sidaas ayaanu tadbiirka iyo nidaamka oo waxa weeye yuusuf calayhi salaam aan u samaynay oo u waafajinnay inuu sidaas macnaha kula hara walaalkii maa kaana liyaakuda akhaahu fi diini almelik ma uuna heleen oo ma qaateen oo kulama hari karin walaalkiis ma uu kula hari karin fii diini almelik ay fii siyaasati almelik oo boqorku dee gaal buu ahaaye waxa weeye siyaasaddiisii iyo qawaaniintii u deganayd suurtagal maahan inuu la haro banyaamiin waayo iyagii qawaaniintooda waxayd qofka in la garaaco oo waxa weye la ceebeeyo oo wixii laga qaado ee maaha in lala haro haa marka haddii xukumka lagu xukumi lahaa masar xoogaa baa la garaaci lahaa wixii baa laga qaadi lahaa waa la sii dayn lahaa lama hari kareen marka haa maa kaana liyaakuda akhaahu fi diini almelik ilaa an yashaa allah inuu ilaahay doono maahe idan marka ilaahay baa doonay inuu banyaamiin la haro ee, xeeladaas ayaana ilaahay u diyaariyey oo yuusuf maray sidaasuu kula haray ilaa insha allah kabacdiba ilaahay waxa uu yidhi narfacu darajaati man nashaa wa fowqa kulli dii cilmin caliim narfacu kor baan u qaadnaa darajaati man nashaa narfacu darajaati man nashaa laba qiraa'a ku jirta darajaatin in la yidhaahdo man nashaa ama la yidhaahdo darajaati man nashaa oo aan la tanwiinin labadaba qiraa'aadka waxa weeye ayay ku suganta waa laba qiraa'o oo qiraa'aat sabca ka mid a narfacu darajaati man nashaa narfacu waanu kor baanu u qaadnaa darajaat darajooyinkiisa iyo sharaftiisa man nashaau si- kii aan doonno sidaa yuusuf oo kale aan darajadiisa kor uga- ugu qaadnay ha narfacu darajaati man nashaa wa fowqa kulli dii cilmin caliim waxaana ka sii sarreeya waxa weye fowqa kulli dii cilmin mid walba oo cilmi leh waxaa ka sii cilmi badan oo ka sii sarreeya oo axwaashiisa uga wax walba ka og caliimun mid cilmi badan ay allah subxaana wa tacaala marka sida ibnu kathiir soo guuriyo ee, xasanulbasri ayaa waxa uu ka soo guuriyaa wuxuu yidhi waxa weeye kullu caalimin caalim kasta fawqahu caalimun ay aclamu minhu caalim kasta mid baa ka cilmi badan xataa yantahi alcilmu ila allah ay cid walba ilaahay baa marka ka cilmi badan waayo cilmiga ilaahay wuxuu bixiyo waa qofku wax ma garan karo ilaa wixii ilaahay uu baramaayo cabdullaahi ibnu cabbaasna wuxuu yidhi wa fowqa kulli dii cilmin caliim ay allah caliimkaa waa allah subxaana wa tacaala halkaa marka waxaa inooga caddaatay nimankii ikhwatu yuusuf arrintii waa ku caddaatay waayo mar haddii waxa weeye laga helay suwaacii oo safarkoodii laga dhex helay haddee bes hadde marka xukumkiina iyagaa riday oo iyagaa yidhi qofkaad ratigiisa ka heshaan baad la haraysaan isaga ayaadna addoonsanaysaan warkoodiina markaa waa caddaaday halkaa markay marka arrintii gaartay oo sidaas ay waxa weeye heerkaa gaareen ayay waxay sameeyeen ikhwatu yuusuf inay markaa ay iska beryeelaan iyagu tuugnimadii oo ay wiilkii marka dusha ka saaraan oo ay wiilkii dusha ka saaraan waa qodob yar waa raacinaynaa waa maaragtay ee, tabarru ay ka daba ro'ayaan waa qodobka sagaalaad qaaluu waxay yidhaahdeen in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl faasarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdihaa lahum qaala bal antum sharu makaana wallaahu aclamu bima tasifuun ha qaaluu waxay yidhaahdeen in yasriq amase qodobkaana gaar ka dhigno dii kale waa inagu dheeraanayaa si gaaraan u sharaxaynaa insha allahu tabaaraka watacaala waxaynu laakiin ka qaadanaynaa qodobkaa hore xeeladii yuusuf waa u hirgashay wiilkiina inuu la haro ayay markaa noqotay iyagiioo markaa calaacali doona oo baryi doonana waa arki doonaa insha allahu tabaaraka watacaala markaa gaar baan ka dhigaynaa qodobkan kale walxamdu lilah rabbi alcaalamiin